raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhugunsadayaal hiraabnimofayl adna ka dhawada qodobada warkaana hiraabnimoonka door koron ee idaacadda raadiyo baydhabiyaasi hayte dhugunsadayaal ra-iisul wasaare xigeenkii hore ee soomaaliya oo ku hadalay kii iska badda iyo wala markaas laka adkayo ka hor midnimada iyo difaaca badda soomaaliya xareynta ergada doorashada baarlamaanka soomaaliya oo shirlanoo shirlanka kuwaladii magaalada muqdisho ciidamada ammaanka galmudug oo dhowr jiho ku husun magaalada gurceel iyo ana markaas kaabiga ka hayan magaaladaas ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo waraha ku saaray qaraxii afar sano ka hor xilon oo shalay oo kale ka dhiyay magaalada muqdisho baliiska soomaaliya soomaaliya oo ku qayb galay iskaashiga baliiska afrika akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona hogaamiye kooxeed ku tirsanaya daacish ee galbeedka afrika oo amuudi iyo madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton oo isbitaal la dhekiyey bareyse fayle dhugunsadayaal weliba waa bareyse jamaacawa taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa tumiyo shanta bili tumanaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hayna qodobadii warkaana hiraabna muunka door koronaya haddana ha ka dhowaada dhugunsadayaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan bariise fayla dhegaystayaal xildhibaanad fawziya yuusuf xaaji aadan oo horeyna haytii ra-iisul wasaare xigeenkii hore ee soomaaliya iyo weliba ku hadalay xaaladda badda soomaaliya iyo walalanku baahanya dowladda federaalk soomaaliya intii adkayta badda soomaaliya sidii lan ilaali lahay fawziya iyo tala markaas hanjeedidii dowladda federaalk soomaaliya
difaaci karaa siyaala fara badan number one horta inaanu dagaal dhicin innagiyo kenya badweynta haddaba adduunka o dhaminka sunta lagu soo qubeela ma difaacno oo itaalumahayna wanigaan annagaa isku mashquulsan ciidamadii badda soomaaliyada khubaradii baa dhex joogta xamar ee ilaalin jirtay waagii hore subaxda six o'clock anigu markii ugu dambeysay dowladii intaanay burburen subax kasta six o'clock dayaaradaha kici jiray miig oo badda eegi jiray xuduudeena kontarooli jiray nusaaco soo wareegi jiray raggiibaa jooga shaqadaa hayn jiray marka waxaan waxay u baahan tahay revival dib loo soo celiyo dowladnimadii oo la nooleeyo oo dib loo soo celiyo saasaynu dabadeenana ku difaacan inta kale dowlado waaweynoo saaxiiba nahaa jira heshiis lala geli karo inta aanu ciidankayagii dib u dhisayno badda noo ilaaliya oo noo ilaaliya laakiin kenya lafteeda waa walaal baddaa laysku haysta iyaguna danka moodeen muddo kale xuduud yar bay leeyihiin oo badeed iyagu mombasa waxaa ku nool ilaa shan lix toddoba dowladood oo kale ku nool inaga keliya iyaga keliya ma aha baddaasina way iska xidhaysaa marka mushkiladdu waxa weeye dadku fahamsanayn innaga iyo tanzania marka xuduudda laynoo xukumo jaar noqonayna xagga badweynta fog ta continental shelfka laydhaah inaga inaga iyo tanzania marka kenya way ka xidhmaysaa kenya keligeedna ka xidhmi mayse wax alla waxay ruanda burundi south sudan uganda waxaas oo dhan oo mombaaso ay u tahay marin daarasalaam baa qaarkood wax ka qaataan ayaa ayaa ayaa maaragtay xidhmaaya marka waxaan wax sahlan ma aha yees badda innagaa leh waa soo dhacsannay waa ku faraxsannahay laakiin waa in wax nalaga weydiiya annaga haddii nalaga kiraysanayo aniga foosi ahaan haddii la ii yimaado dagaalintu dhici lahaa iga kiraysan dhihi karaa wax yar waqti laakiin ma odhan karo maaragtay xoog baan ku difaacaya because maba itaal ma hayno aynu dagaal ku qaadno kenyana soomaaliya oo dhan baa investment gashatay isli markaad ka tagta nairobi bay soomaaliya iminka dee xoog u invest garaysatay intaasoo kun oo kenyana soomaaliya ka shaqeeya saddex qaybood kenya qayb baa soomaali ah xataa dhulkaasi waa dhulka soomaalida ku beegan yahay marka waxa weeye kenya ciidankoodiibaa inala jooga kenya ma kala maarano marka waa in si miyir qabto oo nabada waxayna inagoo helloo haysanaa waa in loo wada hadlaa xoog lagu muquuniyo xoogna cid ku muquuninaysaa imika cid adduunka ma sahlana unta iyo maarata maxkamadii unta hoos imaanaysay marka unta u taallaa de say wax u kala farsamaynayso adkaatay inta la xukumo aan haddana wax laga qabanaynin laakiin innaga kenya ani waxaan qabaa aad iyo aad baynu isugu dhex daadsanah marka waxaa la rabaa si nabada in looga shaqeeyo arrinka
shirlanku hadalaya bilaabow ka xareeyow ka ergada doorashada baarlamaanka soomaaliya iyo muqdisho weliba kuwa ladana guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirka oo dareeray saddex maalmood ee weliba la kagabagabeeyey ku qeybgalka ee guddiga hirgelinta doorashada heer federaalkaas oo yoonasku weereen shirgadoonka guddi hoosaadka doorashooyinka somalilan galmudug puntland koonfur galbeed jubbaland hirshabelle banaadir iyo guddiga ee xaqiijinta khilaafka ujeedka shirka weliba hay bilaawo ka xire hareeyowka ergada doorashada baarlamaanka iyo qodobo kale oo muhiime guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maxamed xasan cero iyo guddiga weliban weliba uusan ka baaqay dardargeliyowka howlaha doorashada iyo dhammaystirka howlagaas dhowaan weliba la filhaya in guud ahaan dalka ku bilaawadan doorashada baarlamaanka soomaaliya welibana dareere diyaargarow arrintaas ka eedan ciidamada ammaanka maamulka puntland galmudug weliba dhowr jiho iyo kakasiiqahayana magaalada gurceel ee gobolka galgaduud oo haysadan ciidamada ahlusunna waljamaaca arrintan iyo weliba ku heesayeedo odayaasha beela qaar kumida degow degmadaas iyo xalay xaqiijeen intii fashalmeen dhexdhexaadintii iyo ka bilaaban magaaladaas taasi oon dhexayti maamulka sheekh shaakir sheekh shaakir iyo odayaasha dhaqanka odayaasha weliba xaqiijineen sheekh shaakir diidi intiusa ka baha degmada gurceel silanku baaqsada dagaal dhamara ciidamada lamaada dhina laakiin ahlusunna waljamaaca weliba ka adkaysatay in dagaal iyo kahigda in gebi ahaanba magaalada lkusaara boqolaal askari oo kusun dhuusmareeb iyo weliba hadirana deegaanka ceeldheer oo kiyaala jidka hariiriya dhuusmareeb iyo gurceel weliba ahlusunna waljamaaca qeybtiyanka badan hadduu kusuguntaa degmadaas wararka qaar weliba oo sheegahanaa in ahlusunna diyaargarow faylakajarta islamarkaana ee iyo qodobtii dhufeysyo adag kureed markii bili kowaad ee sanadku la wareegday magaaladaas ciidamadu kasii jeeda gurceel iyo weliban iska jarana kumaandoos gorgor guutada toban iyo shanta qeybta labaatii koowaad ee xoogga dalka iyo nabad sugida galmudug tan iyo weliba baqdin kishaantay dadka deegaanka wararka qaar weliba xaqiijahana in dadkii deegaanka gebi ahaanba qaar kumida iyo bugtaaleen wadahadal maalmogeynda dambeeyey dhamari maamulka ahlusunna iyo galmudug iyo weliba nagadana haano wal iyo dhan guuldaraysadeen gelinkii dambe ee maalintii talaadada hayti weliba magaaladaas deeray taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya genaraal odawaa yuusuf raage so-oona kulakulmi magaalada mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ciidamada xitaa weliba la kulmay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor weliba lakuka hadlay kulamadaas inta badan gurceel iyo sida gacanta ciidamada dowladda lahankanaga lahaaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba ku hadlay qaraxii toban afarta oktoobar ee sanadkii lamaada kun toban iyo toddobadii kaas oo ka naf waayen boqolaal shacabe saaslimada weliba ka dhaawacantay ilaal boqolaal qof oo shacabe walban galabsana ra-iisul wasaaraha iyo weliba qoraal kooban hadhikay xafi bartis facebook weliba markaas ku hadalay qaraxaas iyo saameynta shakhsiyadiis iyo ummado soomaaliyeed weliba usaray afar san iyo la karooga qaraxii toban afarta oktoobar ee sanadkii lamaada kun toban iyo toddobadii weliba ka shahiiday malaayiin soomaali ah oo walban galabsana qaraxaas weliba ka dhaawamay isla malaayiin kala weliba ay buunin ku tugana dadkii goobtaas waleelada kudeertii dadkii dhammaday in ee buwini janatal firdowsa ku waraabiya saana dhaawaciin weliba ee buuninku tugana intii caafimaad dhammaystiran siya weerarkaas weliba ka dambeeyay koox ku tirsan al-shabaab yeeri weliba markaas iyo hayna haano ininahaana dadka soomaalida weliba markaas ra-iisul wasaarahan ka baaqay dadka soomaaliyeed intii iska taladan gacmanu isqobsadan dowladdiiona taageeraan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed genaraal cabdi xasan xijaar iyo caasimada jamhuuriyadda dimuqraadiga congo inkuu qeyb galay meertada labaatiyo sidiida ee shir sanadeedka ururka iskaashiga madaxda beliiska afrika shirka sanadlahun walibalan ku hadalay isdhaafsiga xogaha amni iskaashiga beliiska ee dalal ku tirsan ururka iskaashiga afrika taliyaha ciidanka beliiska soomaaliya genaraal xijaar iyo shirka weliba kajeediya khudbad ku hadalasi xaalada amni soomaaliya tayayowka iyo qalabayowka ciidamada beliiska iyo sugowka ammaanka doorashada wadanka taliyaha welibaa la filha inta kulamo maal- kulamo dhowra la qaadada saraakiisha inkasarayta beliiska afrika si markaas uun kula hadala taageerooka ciidamada beliiska soomaaliya maylo warkaas dhegeystayaal sinku koyaha yaraamnimadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka ciidamada nigeria khamiistii weliba xaqiijay in abu muscab al barnawi usahay hogaamiye kooxeedkii khilaafada islaamiga galbeedka afrika iswaab usamudi iswaab weliba markaas xukuumadda ee garabka fallaagada ee bog xaraab oo la dagaalamaasa ciidamada qalabka sida ee nigeria lamaadan kooxood weliba ayn ahaanoo isbahaysadi laakiin markii dambe isku dhiyan iska horkooyo kundhamari kooxda kacdoonka wada iyo ciidamada qalabka sida ee nigeria weliba markaas kafadana dalalka dariska ee jaad cameroon dagaalada intii oo dareeran weliba ka amudana ku dhowaad malaayiin qof oo on badan shacabka lamaada dhina qaar kumida weliba laa ku waramahay intii gargaar weli lisyahay weliba se rasmiga xaqiijiyo korneentay usidhamadi abu muscab iyo mas-uuliin kale oo ku tirsan saaseyna weliba xaqiijiyay madaxa shaqaalaha difaaca dowladda oo wariyaashan xaqiijiyay warkaas usoo faahfaahin dheeraad aan kubina dilshay wargeyska daily tres ee kuba waqooyiga nigeria weliba qoray in barnawi usaandham usadhamadi dabeeqadii bili agosta usoo hiidow ilo longordaana weliba sheegay in ilo ku dhow kooxdaas iyo xaqiija in shakhsigaasi amuudi al barnawi weliba haay hogaamiyihii saddexaad ee kooxda islaamiyiinta ee kacdoonka kuwadda galbeedka afrika weliba dhamaday sannadka horyo la eri kuriyad markii abubakar shakwa oo ku tirsan bog xaraam bilimey iyo adnaan abuwaalid al sahrawani oo ku tirsan dowladda islaamiga i- i- la- dhammaantii oo handad saaxiibe albarnabi weliba haay kuri isdhali aas-aasihii bog xaraam maxamed yuusuf kaasi oo dil kaasi oo kaa- kaasi oo dilishay gacan kujaysidan beliiska sannadkii labada kun iyo sagaalkii oo kumide waxyaabihii kiya kooxdaas oo inagati koox beleeran oo ka dhisan waqooyiga nigeria kuriyad dhimashadii yuusuf shakwa weliba nagaday hogaamiyaha bog xaraam intuu is hogaamiyay weliba usa qaaday ololo qaraxyo wadareed dilal iyo afduub sannadkii lamaada kun tomiyo afartii kooxda weliba inagatee koox adduunyada caanka eh kureed markii laba boqol iyo toddobaatan gabdhood iyo ka afduubdan iskuulka yaala magaalo ku tirsan waddankaas sannadkii lamaada kun tomiyo shantii shakwa weliba uuse ballan qaaday inti daacaddan ay dowladda islaamiga laakiin sannadkii higi dowladda islaamigu dowladda islaamka weliba albarnawi magacowday hogaamiyaha galbeedka afrika shakwa iyo diidi darajadaas kureedna weliba iyo shan toban usiyo barnawi weliba da- dagaalyahanada iswaab nroray xeebta harar jaad usocona meelaska samaysday jabhad weyn iswaab weliba ka aasaasantay aagga welibay qoday ceelal badan weliba dadka deegaankan qaybaday bacriminta beeraha xitaa weliba ee siday xoolo badan weliba markaas qorshe shahaayay in dadka deegaankii hajiidida reuters welibay wariiday sannadkii lamaada kun tomiyo siyeedkii dabi d- siyeedkii dagaalyahanadu intii oo iska dhiyanyayo ciidamada qalabkoodada kureedna dadka deegaanka dhibhandeerna si kudubon shakwa weliba la- wa- yala baahiya yow yo mar hor mar muuqaal shaylanbaahayna albarnawi weliba uslahay sumcad hoose us-oona ka gaabsadi inti usa ha ku muuqda fiidowyada ama muuqaalada mas-uuliyiinta duubayaan billy john sanadkun albarnawi weliba cajalad codhowsa ka sheegay inti usa ku tartan intii ilankii usla tartamaya shakwa us amuudi kureed markii qarax walyeelo sababay usa ka amuudi tan iyo dhimashadii shakwa ciidamada qalabkudada ee nigeria weliba yoosheyna in kumanaan ku tirsan kooxda bog xaraam iyo has dhiibeen sannadkii hore mas-uuliyiinta nigeria weliba si qaladan ka dhawaaqana amuushada shakwa oo dhowr jeer iyo xaqiijeen faransiiska iyo bilka hor weliba usiina ka dhawaaqay in ciidamadiisiyo dilaan hogaamiyihii hogaamiyihii kooxdaas welibana iyo xaqiijana in shakhsigaas uusagalaan galfayle kala haya kooxda dhatiye madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton iyo weliba la dhakay cisbitaalkiyaala gobolka california ee maraykanka kuriyad markii laku helay caabuqa la xiriira xanuunka covid nneteen weliba lashee weliba dhakhaatiirta isagana intii haddii cisbitaalkiyaala lama maalmood clinton oo da-diis hata toddobaatiyo shan sano jar weliba talaadadii talaa hamiinimadii talaadada la dhakay xarunta caafimaadka c u c i weliba markaas la xaqiij weliba afhayeenkiis afhayeenji xaqiijay inta hadda xaaladiis caafimaad yeeta too hadda haraysatay madaxweynihii hore ee maraykanka iyo weliba la dhakay cisbitaal maalmo kureed markila ku dareemi intii caabuqaas haaya wakaaladda wararka royters weliba ay qortay in dhakhaatiirta clinton iyo la hariiran waana yohasaran bayaan arrintaasi ku saabsan weliba xaqiijan xaaladiis caafimaad madaxweynihii hore yeeteetato hagaagahayta clinton oo ku tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo weliba madaxweyne maraykanka ku haay intii dhexayta kun sagaal boqol sagaaliyo sideedi ilaa lamadu kun iyo kowdii sannadihii laa dhaafi weliba markaas la tacaalay xanuuno shargadiisan xitaa lamadu kun iyo tobankii weliba laga samey qalin iniga wadno warkii dhegeystayaal isan kula daraartan hiraabnamaadun raadiyo baydhawan taninkeega intan u kulmaana warkunkan lamada ammaana allah